shirkadda warbaahinta idaaha news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqa ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
waxaa laga hadlay arrimo badan oo ay kamid tahay xaaladda guud ama xaaladda nabadgelyada puntland oo ah halbowlaha shirka golaha wasiirada oo maalin kastoo khamiista laga hadlo waxaa kamid ahaa wacyigelinta dadweynaha arrimaha nabadda oo golaha xukuumadda maanta ku dheeraadeen in shacabka puntland kuna booriyeen in ay la shaqeeyaan laamaha amniga iyo islamarkaana la socdaan horumarka amni ee dowladda puntland ay gaarayso waxaa kaloo kamid ahaa in xarumaha dawladda puntland ay leedahay khaaskan wasaaradaha oo ku dhex yaala magaalooyinka in wasaaradaha laga raro oo dhulkii dawladda puntland loogu talagalay wasiirad wasaaradooyina degaan in la dejiyo islamarkaana shacabka looga faa'iideyo dhulkan hadday guddigaana good la magacaabi doona waxaa kaloo kamid ahaa fayadhowrka guud ee puntland oo ah in la sameeyo fayadhowr qaybaha cuntada qaybaha dawada qaybaha xanaanada xoolaha qaybaha gaadiidka oo iyadana insha allah hadii rabnimo dhow golo xukuumaddu ay soo gudbin doonaan waxaa kaloo aada loogu dheeraaday federalismka soomaaliya iyo sida hadda uu socdo oo aada loogu dheeraaday oo kamid ahayd golaha xukuumadda dowladda puntland oo soomaaliya ayaa doodbeer ka yeeshay nidaamka federalismka soomaaliya oo si toosa uga leexday hanaankii iyo hirgelintii hanaankii hirgelinta nidaamka federaalka soomaaliya oo loogu talagalay kaasoo kamid kaasoo ay kamid ahayd heshiis kaasoo ku kaasoo heshiiskooda ummadda soomaaliyeed looguna talagalay in looga baxo nidaamka awoodda dawladda dhexe ama centralismka nidaamkaas oo socday in qarnimadii soomaaliya la waayo waxaa kaloo madaxweynaha dowladda puntland markuu ka warbixinayay sida looga leexday nidaamka federaalka uu sheegay una sheegay golaha xukuumadda shacabka puntland iyo ummadda soomaaliyeed in si bareer ah looga bayray wadadii iyo shuruucdii ummadda soomaaliyeed isku ogeyd laguna hagayay hirgelinta nidaamka federaalka soomaaliya iyadoo loo bedelay aragti koonfeed iyo baahi qabiil sidaa darteed madaxweynaha dowladda puntland doctor cabdulli maxamed cali gaas waxa uu u cadeeyey golaha xukuumadda shacabka puntland iyo ummadda soomaaliyeedba in haddii laga guuro nidaamkii loo dejiyey arrimaha federaalka soomaaliya in dowladda puntland ay u guuri doonto talo wada jir ah oo khusayso shacabka puntland iyo dowladda puntland masiirkeeda arrimahaas waxay ahayd arrimaha aadka loogu dheeraaday oo nidaamkii ummadda soomaaliyeed wada dhigatay ahaa in looga guuro dawlad dhexe loona guuro dawlad federaalh in hadda ay nidaamkan laga leexanayo isla markaana loo leexanayo baahi qabiili aragti qofeed saas awgeed dawladda puntland iyadana ay la imaan doonto aragtideeda iyo iyo go-aankeeda siyaasadeeda ku aadan nidaamka ummadda soomaliya waa dhigatay qodobadaas waxay ahayd qodobada ugu waaweyn oo maanta looga dooday waa garta afayeen nidaamka federalismka in aad looga hadlay ayaad sheegtay waxaadna xusay in laisla qiray in uu ka leexday wadadii loogu talagalay in looga hirgeliyo soomaaliya qaab caynkee buu oga leexday nidaamka federalismku wadadii loogu talagalay ee ahayd inuu soomaaliya uga hirgalo sida aad la socotid nidaamka federaalka soomaaliya wuxuu aasaasmay kadib markii lagu fashilmay dowlad dhexe soomaaliya oo centralism ah halkaas waxaa kasoo baxday ummadda soomaaliya u guurta nidaam ay wada leedahay oo ah in steediyo awoodoodii leh isla markaana hoos kasoo dhisma wadayaashooda iyagu leh madaxdoodii leh in ay dawlad dhexe la wada halkaas laga wadaago golaha xukuumadda dawladda puntland iyo madaxweynuhu iyo madaxweyne ku-xigeenku waxay isla qireen nidaamkii ummadda soomaaliya ay wada dhigatay in nidaamkaa laga leexday islamarkaana dhabihii uu ka bayray puntland ay la imaan doonto aragtideeda siyaasadeed iyo go-aankeeda iyadoo la tashanaysa shacabkeeda in haddii laga guuro wuxuu la isku ogaa puntlandna aysan joogayn iyadana ay guuri doonto talo wada jir ah oo khusaysa arrimaha puntland iyo shacabkeeda maxay taladaasi noqon kartaa marka ma in puntland ay ka goosato federaalka ma in si kale maxay noqon kartaa waxaan u dayneynaa golaha xukuumadda iyo madaxweyneyaasha iyo guddi loo qaban doono arrimahan inay la socdaan si dhow waxaan u dayn doonaa go-aamada dambe aad ka hadlaysid laakiin waxaa laga hadlay maanta oo laisla qiray shacabkana loo soo bandhigay nidaamkii federaalka ahaa ee soomaali ku heshiisay waa laga waa laga leexday waddadiisii shuruucdii la isku ogaayay federaalka waa la- waa laga leexday waxaana loo leexday aragti qofeed iyo baahi qabiil in shacabka loo ogeysiiyo isla markaana eh, arrinkaas ay ummadda puntland ogaato dowladda iyo xukuumadduna ay ku mashquulsan tahay keenina doonto taladii iyo qorshihii looga guurayey eh, nidaamka ah aragtida qofeed iyo baahida qabiil Eh, hadda aad moodid in loogu loogu loo leexiyey eh, ama loo loo- loogu bayray eh, dhinacii nidaamka federaalka ha looga bayray